faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee raadiyo cadaada saakii kuwada ugu dooroon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediya fadhi gaara oo qaramada midoobay ay u qorshaysay soomaaliya faah-faahimo dheeraada oo ka soo baxaya dagaal oo ka dhashay khasaare isugu jira dhibashiya dhaawac oo ka dhacay gobolka jubbada hoose maxkamadda ciidamada qalabka sidoo digniin culus u dirtay taliyaha ugu sarreeya ciidamada sheegtana in wax laga qabto dayaca agabka ciidamada kadib booqosho ay ku tageen deegaanka ceelsaniini ee gobolka shabeellada hoose beelihii ku dagaalamay deegaanada xeraal iyo huursho oo kala saxiida heshiisyo ka kooban toban qodob musharaxiintu u taagan qabashada xeelka madaxtinimo ee galmudug oo looga digay inay danahooda gaarka ay ka fushadaan haddii ay ku guulaystaan xeelka madaxtinimo ee galmudug waxgaradka deegaanada koonfur galbeed oo sheegay inaysan suurtagal ahayn inuu dalka ka dhacdo doorasho qof iyo coda taliiska guutada shanaad ee qeybtooda labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka oo sheegay inay maxkamadda lasoo hortaagi doono dadka lagu soo qabtay waxyaabaha maanka dooriya kadib howlgallo ay ka sameeyeen gudaha magaalada baletuweyn ee gobolka hiiraan waxgaradka magaalada cawdwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud oo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ka dalbaday inuu fuliyo ha ballanqaadkii hore ugu sameeyay bulshada ku nool deegaanadaasi dhegaystayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin warka subaxnimo ee raadiyo cadaada isku diyaariya goordhow asagaiyo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo khamiisa taariikhday ku astaysantaha labaatan iyo lixda bisha sagaalaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka waxaa soo saaray saake xasan axmed maxamed khasaaro anigoo mahad nure axmed ayaan la socodsii doonaa shaafic shariif ayaa farsamaynaya kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey fadhi gaaray qaramada midoobay ee u qorshaysay soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey shirka loo dhan yahay qaramada midoobay fadhi gaar ahaan ee ku saabsan arrimaha soomaaliya iyo soo bandhigay dadaalada dowladda ay ku kobcinayso dhaqaalaha dubuhabaynta laamaha ammaanka guulaha laga gaaray dagaalada ka dhanka e waxaa loogu yeeray argagixisada dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta doorashooyinka madaxweynaha ayaa ka warbixiyay tillaabooyinka ay qaaday dowladda federaalka tan iyo markii xilka uu la wareegay kuwaas oo lagu asteeyey maamul wanaagsanaan iyo yareynta musuq maasuq oo caqabad ku ah dib u kabashada dalkeenna waxaan si buuxda nooga go-an inaan sare u qaadno daahfurnaan isla xisaabtan heer shakhsiyeed iyo mid hay-adeed iyo in aanan si toosa ula falgalno shacabka si ay kalsoonidooda uga qaataan hannaankii dib u habeyneed ee maamulka iyo maaliyadda dalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo bandhigay qorshaha ay ka hirgeliyeen dhammaystirka hannaanka dimuquraadiyeed iyo tan doorashada dalka iyadoo ay wada jir uga wada shaqayn doonaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo hay-adaha dowladda ee- ee bahwadaagta la-ah sidii loo dhammaystiri lahaa qorshaha siyaasadeed ee loo dhan yahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxay dowladda federaalk soomaaliya iyo bahwadaagteeda u soo gudbiyeen xog hordhaca oo ku saabsan howlaha diiwaangelinta codbixinta waxaan rajo weyna ka qabnaa inay noo suurto gasho qabsoomidda doorasho taariikhi ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa si faahfaahsan uga hadlay tayeenta diiwaangelinta iyo guulaha ciidamada qalabka sida ay ka gaareen dagaalka al-shabaab iyadoo ay xoreeyeen deegaano muhiim ah oo taariikhiga ah ay si wanaagsan howlgallo ballaaran ugu xoreeyeen dalka islamarkaana ay sii wadi doonaan ayuu yidhi maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha ayaa habeen dambe khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeedi doona shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wadahadallo wax ku oola kula yeesha magaalada nayuwoga xoghayaha guud ee qaramada midoobay oo kala hadlay sida ay qaramada midoobe kaalin mug looga qaadan lahayd dhismaha iyo xoojinta hay-adaha dawliga ee soomaaliya waxaana rajo weyn ka qabnaa ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inay kaalinteeda ka qaadato qaramada midoobe dubadhiska soomaaliya faahfaahimo dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhibasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka jubbada hoose faahfaahimo dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo muddo saacadaha socday oo ciidamada oo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland iyo xubno ka tirsan al-shabaab deegaanka cabdila biroole ee gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa la sheegaya inuu yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada jubbaland ee deegaanka cabdiloor biroole halkaas oo ay ka dhacay dagaal muddo saacadaha socday sida ay sheegeen dadka deegaanka dadka deegaanka cabdiloole biroole ayaa waxa ay sheegayaan inay dagaalkaasi xooggiisu uu dhacay gelinkii dambe ee shalay waxaanu gaaray ilaa xalay islamarkaana ay maqlayeen dhawaaqa hubka kala duwan oo isweydaarsanayaan labada dhinac hase yeeshee aysan cadday karin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi muddada saacadaha socday al-shabaab oo dagaalkaasi ka hadla ayaa waxa ay sheegeen inay dagaalkaasi ku dileen saddex ka mid ah ciidamada maamulka jubbaland sidoo kalena ay qabsadeen saaniyad ciidan walowsan jirin cid madax bannaan oo si rasmi ah u xaqiijin karta sheegashada al-shabaab ay gulaha ka sheegteen dagaalkaasi dhankooda ciidanka maamulka jubbaland wax wara weli kamaysa soo saaray dagaalka halkaasi ka dhacay wararkii ugu dambeeyay ee saaka naga soo gaaraya deegaanka cabdulaal biroole ayaa waxa ay sheegayaan in saaka deegaankaasi ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan ciidanka maamulka jubbaland oo ay ku xaqiijinayaan amniga deegaanadaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa degneyn culus ka soo saartay dayaca agabka ciidamada kadib booqasho ay ku tageen deegaanka ceelsaniini ee gobolka shabeellada hoose waxaa faahfaahinaya warkan xasan axmed maxamed khasaaro gudoomiyaha maxkamadda darajo koowaad ee ciidamada qalabka siida dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya loo maxkamadayn doono askarta hubkooda cadowga uu ka qaato wuxuu sheegay in askari walba lagula xisaabtami doono hubka loo dhiibay islamarkaasna haddii al-shabaab ay soo weeraraan ay qaataan hubka asaga laga rabo gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka siida dowladda federaalk soomaaliya ayaa taliyaasha ciidanka ka dalbaday fiignaan dheeri ah si aysan u kordhin weerarada al-shabaab ay ku soo qaadaan xeryaha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay leeyihiin taliyo kasta ayuu sheegay inuu mutoosan doono maxkamada haddii uusan la iman hogaaminihii maamul keeni kara ciidan dowladda in aan laga furan hubka ay wataan
waxaan halkaan u nimaannay xeeraaliyuhu iyo guddigiisuba inay baaris wax ku ool ah oo la taabo karoo caddaynayso ciddii lahayd wixii dhacay mas-uuliyaddeeda inay soo sheegaan haddii uu jiro dayac dayacaas yaa qaaday ma taliskii ciidankaa le ma kan qaybtaa le ma saraakiishii maamulaysa ururkaa le ma ciidankii ka shaqaynaya halkaanaa le waa inay mas-uuliyaddaasi cid qaadataa waayo annaga garsoor ciidan ahaan waxaan diyaar u nahay oo halkaan aan u joognaa inay ciddii ku caddaato mas-uuliyadda dayacaasi ciddii ku caddaato intilaab laga qaadaa halkaanaan joognaa waxaan tegi doonnaa xerooyinka oo idil oo ciidamada ay joogaan waxaan hubi doonnaa ciidan kasto xero kasto ciidankii ku qoraay ma joogaa mise ma joogo haddii ay maqan yihiin maxay tilaab ka qaadeen saraakiishii joogta halkaasi maxay ku maqan yihiin ma ciidan jiraan ma ciidan jirina waxaasoo dhan waxyaabahan hubi doonno halkaan u joognay ka mid tahay hubka ciidanka waa laysku xisaabinaa askari ka tirsan ciidamada qalabka sidane inuu si fudud amba si dayaca oo wax ku gaaraan waa laysku xisaabinaa waxaan joogi doonaa maalmaha soo socda xerooyinka idil gobolkan aan xerxere u tegi doonaa waxaan ugu talagalnay arrintaasni in ay ka baxdo meesha in inta dhacdo dhacdo qof ku dhinto hanti ciidan lagu waayo laga aamusaa halkaas inay arrintaas dhammaataan halkaan aan u joognaa al-shabaab iyo dhowr jeer waxay weerar ku qaadeen deegaanka ceel saniine ku dilan ciidamo badan sida kalena ay qaateen gadad iyo hub ay leeyihiin ciidanka qaranka soomaaliyeed mahadsanid khasaaro beelihii ku dagaalamay deegaanada xaraal iyo hursho ayaa kala socday heshiis ka kooban toban qodob mar kale xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya howlwadaano ka socda xafiiska ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre uu sii ka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo guddiga dibulisiyeynta ee deegaanada galmudug ayaa xalay magaalada xiraale ee gobolkan galmudug uga qeyb galay saxiixa heshiis lagu adkeynayay amniga oo ka qeyb ahaa qorshaha dhaqangelinta heshiiskii nabadeed ee magaalada dhuusamareee caasimadda galmudug ay ku kala siixideen bulshada ku nool deegaanada xiraale iyo deegaanka huurshe ee gobolkan galgaduud la taliyaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ahna xeryaha tubta siyaasadda loo dhan yahay brofeor yaxya cali hariira ayaa munaasabada ka akhriyay heshiiskii ka koobnaa tobanka qodob ayna sixeen guddiga loo xil saaray dhammaystirka heshiiska nabadda ee deegaanada xeraale iyo sidoo kale deegaanka huurshe ee gobolkan galgaduud heshiisku wuxuu ka kooban yahay toban qodob waxaana sixeen labaya toban qofood iyo dowladda federaalka kow in la xereeyo hubka noocyadiisa kala duwan ee yaalla magaalooyinka ay degaan beesha reer fiqi maxamed sida xeraale huurshe mayeeraan iyo dhammaan deegaanada reer fiqi maxamed ay degaan hubkaasi ma reer fiqi maxamed kaliya maya qof kasta oo hub ku haysto deegaanadaas ay colaaddu ka dhacday hubkiisa waxaa la rabaa inuu xereeyo oo la arag intii dowladda kala wareegayso labo qofkii qof kas u dilaa waa dil toogasho ah waxaana fulinayo dowladda federaalka soomaaliya saddex qofkii galaa faldambiyeed sida kicinta bulshada khalkhalgelinta amniga amar diidda ciidamada qaranka qorikutaagid ama wixii la mid ah waxaa qabanaya ciidanka amniga waxaana lagu waxaana lagu lagu xirayaa meel ka baxsan deegaanka meeshuu degto waxaana la marinayaa qaadciqaabeedka u degsan sharciga dalka afar qofka qof xabad ku ridaa waxaa la siinayaa qorigiisa qofkuu ku riday xabadda dowladduna waxay marinaysaa sharciga ciqaabka ciqaabta dalka u yaalla shan qofkii qori la soo baxaa in uu dhigana diidaa waa la xirayaa qorigiisana dowladda ayaa la wareegaysaa lix qofkii qof dhaawacaa qorigiisa waxaa la kii la dhaawacay xaqsiinna waa uu bixinayaa sharciga dowladda u yaalla waa la marinayaa toddobo qofkii qof gacanku dhiigla fakiya ama qariyaa waa shan sano oo xayga gacanku dhiiglihiina mar kasta oo la helaa waa dil toogashaas sida sharciga dalka uu qabo deed qofkii qof ku dhaawacaa waxaan qori ahayn waa la xirayaa xaqiisana waa waxaa bixinaya qofkii dhaawacay sagaal qofkii ciidanka dowladda la dagaalamaa oo ay dilaan ciidanka amnigu waxaa laga soo waxaa laga go'aansaday wixii uu ka qabto shareecada islaamka iyo sharciga dowladda u degsan toban qofkii isticmaalaa maandooriyaha sida khamriga ama shiishadda iyo kaniiniga maandooriyaha ah iyo kii gadaa xashiishadda iyo kii gadaa waxaa lagu xukumayaa lix bilood oo xabsi ah wabilaahi towfiiq dhammaan dhinacyada munaasabada saxiixa xeerka ka hadlay oo sheegay inay ku faraxsan yihiin heshiiska la gaaray ayaa ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre uga mahad celshay geedi socodkii guuleystay ee nabadda bulshada deegaanada xeraale iyo huurshe xildhibaan askariye xasan gaashan oo ka mid ah mudanayaasha deegaan dowrsho ay tahay magaalada xeraale munaasabadaasi goobjoog ka haya dhinacyada ugu baaqay inay si wajir uga qayb qaataan ilaalinta heshiiska la siixay si horumar looga gaaro looguna baaqsado dib u dhac soo gaara bulshada iyo deegaankaasi waxaa kicinta bulshada ka mid ah in laga sheekeeyo waxyaabaha nacaybka ah haddaa arad ummad sallaynaysa ama isdilaysa dhibaatadu kama bilaaban in la isdilo waxay ka soo bilaaban hadalla nacayb ah oo muddo la akrinaya ka soo bilaaban oo la yidhaahda reer hebel way xun yihiin ama hebel waa xun yahay in la akriyo wararka noocaasa waxay ka mid tahay kicinta bulshada in laga digtoonadaa rabaa marka
dadaalo nabadeed oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre soo bilaabay dhammaadkii bishii juun ee sanadkan ayaa bishan horaanteeda guul kusoo dhammaaday waxaana magaaladu samareb ee caasimadda galmudug lagu siixay heshiis nabadeed oo lagu dhameeyay sanada colaad dhiig badan ku daatay oo u dhexeeyay bulshada ku nool xeraal iyo huurshe arrintaas oo bulshada soomaaliyeed iyo beesha caalamka ay si wajir ah war uga soo saareen
waxgaradka deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn inay dalka ka dhacda doorasho qof iyo coda warkan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray cabdisitaar odayaasha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa shaki ka muujiyey in dalka ay ka dhici karto laba kun koo iyo labaatan doorasho qof iyo coda xilli maalmihii lasoo dhaafay dee odayaasha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ay kasoo horjeesteen in laba kun koo iyo labaatan dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah ayaa waxgaradka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxa ay ku ugu baaqeen madaxda dalka in nidaamka afar dhibic shanta lagu sii wado dalka iyagoona sheegay in aysan suurtagal ahayn doorasho qof iyo coda suldaan shariif oona ka mid ah odayaasha kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in doorasho qof iyo coda ay keeni karto dowladda federaalk ee soomaaliya balse aysan keeni karin odayaal dhaqameedku waxauna sheegay in dowladda laga rabo inay go-aan ka gaarto in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah
qof iyo codkiis horta waxaa keeni kara oo inay dhacda keeni kara dowladaa keeni karta oday ma keeni karo oday siyaasi ma aha oday waa dhaqan waayo reerkusa reerkaas ayuu dhaqan ku yahay oo ku yahay oo muxuu ahaa mas-uul ku yahay dhaqan ma aha isaga waxaa laga rabaa cod iyo qofkiisa waxaa laga rabaa dowladii meesha markaas ay maamul ka tahay ka talinaysa ayaa laga rabaa ida ballan qaada iyaa laga rabaa odayna ma keeni karo oday waaba warabaaba oo cod iyo isaga markaas wax soo xun la yidhahdo muxuu ahaa wixii uu kii rabo keensado kii kalena oo iga tago yidhahdo saasuu iska rabaa laakiin waxaa wax keeni kara cod iyo qofkii dowladda inay si wax u qabato ayaa wax ka imaan kara mogeyn haddii haddii diido iyo haddii ogaado isaga oday wax ma keeni karo ilaa shaqada kuma laataga bahasha si uu hadda u socoto haddii hadda ka socoto ay ka socoto ma dhici karto mayna ka dhici kara ninkasta waa iska garan karaa maxaa jira dhe nabadgelyo hadda oo waa ujeeda sida ay tahay mar kasta dowladdiina tallaabo toosa ma qaadin ciyaal oo la yaqaano ma qaadin waxweyn dab ay ma qaadin kow iyo kow iyo labaatanka waxay noqonaysaa haddana sidii shalay wax lagu soo holoon bay noqon doontaa haddii saas laga gaaro haddii dowladda wax iska bedelo sanadkan iyo iyontaa sanad soo haray haddii wax iska bedelo tallaabo coosa aan qaadin ma dhici karto siday bay ihaanaysaa saasaan noo muuqata suldaan shariif oo sii hadlayay ayaa sidoo kale sheegay ayaa shaki ka muujiyey in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo coda waxauna sheegay waxauna u sababeeyey amni darrada dalka ka jirta waxauna sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya looga baahan yahay inay xoreyso gobolada dalka isagoo sheegay inay markaasi iman karto in la qabto doorasho qof iyo coda
saasay u muuqataa haddii dowladda ay wax ka bedelin saasay u muuqataa haddii dowlad tallaabo aan qaadin xoreynta dalka la xoreynayo oo is ballan qaaday aysan fulinin waxay dhici kartaa waxay noqonaysaa oo cad in cod iyo qof aan dhici karin banaankay taalaa waa la- waa way caddahay laakiin haddii dowladdu wax iska bedesho warkaas ee, oo shay wixii ballan qaaday wax iska bedesho gobolooyinka guurooyinka dhulkii oo in la xoreyso oo lasu maro oo in lasu maro oo oo suuri geyso waxa waaye een, cod iyo qofkiis inuu dhacaa waa rag waa leeyahay laakiin hadda sida hadda ku socoto maba dhici- maba dhici karto saas waa waa caddahay banaanka ay taalaa insha allah hadalka suldaan shariif oo ka mid ah nabadoonada kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan odayaasha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ay sheegeen in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo coda waxayna ku sababeeyeen in dalka ay ka jirto amni daratii ugu xumeed taaliska guutada shana qaybteeda labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay maxkamadda lasoo taagi doono dadka lagu soo qabtay waxyaabaha maanka dooriye kadib howlgallo ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa nuur xurse ayaa warkan beledweyne uga soo dirtay taliska guutada shanaad ee qaybta toddobiyo labaatanaad ayaa faahfaahin ka bixiyey dad lagu soo qabqabtay waxyaabaha maanka dooriya howlgalkani lagu soo qabqabtay dadkani isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan waxaana dadkani lasoo qabqabtay ay gaarayaan soddon kuwaasi oo la sheegay inay ku xiran yihiin xabsi ku yaala magaalada beledweyne faarax kooshan oo ah taliyaha guutada shanaad ee qaybta toddobiyo labaatanaad ayaa arrinkaasi ka warbixiyey isagoona sheegay in howlgalkani uu ahaa mid qorshaysan waayadana ay ciidamada boolisku ay wadeen isbuucan oo dhan uba waa socdeen een, magaaladay ka socdeen waxaana lagula dagaalamayay argagixisada iyo iyo dadka isticmaala muqaabaraadka iyo waxyaalaha kasoo horjeeda amniga iyo dowladnimada kasoo horjeeda lagu- lagula dagaalama wallaahi dadka eh, ama loo soo xiray eh, waxyaalahaas maanka dooriya ama anshaxumada ama yacni amni darada loo soo xiray iyo waxa al-shabaab loo soo xiray intuba waa la soo xiray waana oo kolley loo waxa yaqaan hadda eedaa amniga laakiin annagu hadda intan hubo ilaa soddon qof iyo dad badan waa la soo xiray ma hadda magaalada beledweynaha hawshaas laga wadaa eh, gobolka oo dhanna waa ku waa ku waa inay ku faaftaan rabno maya maya annagu jaad annagu jaad en en en en soomaaliya oo dhan baa lagu gadaa hadda jaad wax shuqula kuma ligin askarteenna bisaan ka waardiyeysana laakiin eh, dadka waxyaalaha maanka dooriyo kala wato sida khamriga iyo cashiishka iyo waxa daroogaha isticmaala dadkaas oo iyaguna anshaxumada u socda dadkaas waa dadka la qabanayo iyo al-shabaab labadaba maya maya maxkamadaa la geynaa maxkamadaa la geynaa eh, nin walba kiiskiisa intuu leegyahay wixii lagu soo qabtay ayaa maxkamadda la horgeyna kadibna maxkamadda ayadaa meeshii ayadaa taqaana wixii go-aankeeda ayadaa ka dhac dhanka kale faarax kooshan oo ah taliyaha guutada shanaad ee qeybta todobalabaatanaad oo sii hadlaya ayaa sheegay in marar badan ay sameeyeen howlgalkan isagoona sheegeyn ayaan kadib ay dadkani soo bataan balse sheegay inay rajeynayaan inay ka ciribtiraan dhammaan gobolka hiiraan isagoona ugu dambeyntii baaq u jeediyey shacabka ku dhaqan halkaasi inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka wallaahi niyow een, waa marar badan aan aan ku dhaqaaqnay marka ayaan markii la joogo way soo kacaan marka een, waxaan waxaan rajaynaynaa in hadda aan ka wada cirib tirno gobolka wax noocaas waxaan ku baaqa buls- bulshadu ha la shaqayso ciidamada amniga een, cadowga ha soo sheegaano waxyaalaha maanka dawliyadda amniga kasoo horjeeda ha soo sheegaano dowlad- dowladnimada een, si loo ilaaliyo shicib waa inuu gacan iibsado oo waxyaalaha aan wanaagsanayno nadaam darada kasoo horjeeda iyo waxaasoo dhan waa inuu uu haddii abada kale shicibka hiiraan oo dhan uu gacantiisa qabsado si amni loo sugo waa inuu soo sheegaa eedaha amniga si degdega ugu soo sheegaa saasaan aan ka codsanaynaa baagaasan jeedi ma ahan markii ugu horeysay howlgal lagu soo qabqabto dad isticmaalaya waxyaabaha maanka dooriya mahadsanid ayaan waxgaradka magaalada cawd waaqay waqooyiga gobolka galgaduud ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ka dalbaday inuu fuliyo ballanqaadi hore ugu sameeya bulshada ku dhaqan deegaanadaasi mar kale xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya waxgaradka magaalada caawad waaqe ee qooyiga gobolka galgaduud ayaa ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre waxay ka dalbadeen inuu fuliyo mashaariic horumareed uu ka fuliya magaalada caawad waaqe ee qooyiga gobolka galgaduud oo la hadla raadiyaha cadaado ayaa ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre wuxuu ka dalbaday inuu fuliyo ballanqaadka uu sameeyey bulshada ku nool magaalada caawad waaqe ee qooyiga gobolka galgaduud wuxuuna sheegay in ballanqaadka uu sameeyey xasan cali kheyre laga dhabeeyo taas oo ugu horeyso jaamacadda ra-isul wasaaraha xasan cali kheyre uu ka dhagax dhigay magaalada cawad waaqe ee qooyiga gobolka galgaduud axmed cabdinuur oo ka mid ah waxgaradka magaalada cawadwaaq waxa uu sheegay inay ku rajo weyn in lasoo dhammaystiro ballanqaadkii ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre kaas oo ahaa in la dhammaystirayo dhammaan mashaariic horumareed uu ka dhagax dhigay magaalada cabadwaaq
waa loo baahan yahay horeyna waa u codsanay haddana waa codsanaynaa inuu noo fuliyo ra-iisul wasaaruhu jaamacadda dhismaheedii aad baan uga codsanaynaa Een, aad waana waana rajaynaynaa inuu noo fuliyo haddii ilaahay yidhaahdo aa eraboorka eraboorka eraboorka iyo jaamacadda labadaas u ballan qaaday inuu dhammaystiro waa garta waxaan ugu baaqaynaa shacabkiisii baan nahay dadkiisii baan nahay ra-iisul wasaaraha u ahaa Een, arrimahaas bulshada oo uu ballan qaaday waxaan ka codsanaynaa inuu noo dhammaystiro waa ka war sugaynaa Een, ilaahayna waa baryaynaa isagana waa ka war sugaynaa sidaasaan ka rajaynaynaa Ma- mar haddaan dee wixii jaamacadda kharashkii iyo dhismihii iyo mar haddaan la diyaalin oo wixii lagu dhisi lahaa la keenin fafaala hadda ka hor- ka hor dhici karna ma laha waxaas
waa garta
wallaahi dee annagu waxaan jecelnahay wixii naloo sheegay inaan helno ana kalena kama turjumi karno waxa la ballan qaadayna waxna waa ka qabsoomahayaan waxna ka qabsoomahayaan waa bini aadan marka kulley iyo kulley annagu aad baan ugu rajo weynaa inay nagu qabsoomaan leenahay oo codsanaynaa ra-iisul wasaaraha inuu ballanqaadkii uu soo ballanqaaday uu noo dhammaystiro oo ballanqaadkii uu ka dhabeeyo taasaan ku haynaa hadalka waxgaradka magaalada cabud waa qiiqoyo gobolka galguduud ayaa ku su-aadaya xili ra-iisul wasaaraha dowlada federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo bilo ka hor magaalada cabud waaq ee qoyo gobolka galguduud uu ka dhagax dhigay dhismaha jaamacadda ummadda qeybteeda deegaanada galmudug iyo airboorka magaalada cabud waaq aad ayuu mahadsanyahay xasan axmed maxamed dhegeystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyo wacdaada intaa ayuu saakii ku dhan yahay warka anigoo maadnuure axmed ayaan la socodsiinayay xasan khasaare ayaa soo saaray shaafici shariif ayaa farsameynaya tan iyo intaan warkaan mid ka xiga ku kulmi doona nabadgelyo